imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee rooma kuweenna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadno itaaldarrada kuwa xoogga yar oo aynan nafteenna ka farxin midkeen kastaaba deriskiisa ha ka farxiyo inuu ku wanaagsanaado oo ku dhismo waayo masiixiiba naftiisii kama uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwii adiga ku caayey ayaa igu kor dhacday waayo wax alla wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadashada iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaanno ilaaha dulqaadashada iyo gargaariddu ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado sida ciise masiix inaad isku qalbi iyo isku af ku ammaantaan ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix injiilka loo keenay dadka aan yuhuudda ahayn sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna idin dhoweeyey in ilaah la ammaano waayo waxaan idinku leeyahay masiixu wuxuu noqday kuwa gudan mididiinkooda runta ilaah aawadeed inuu u xaqiijiyo ballamadii awowayaashii hore la siiyey iyo in qurumuhu ilaah u ammaanaan naxariistiisa sida qoran sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa qurumaha dhexdooda oo magacaaga waan u gabyi doonaa oo haddana wuxuu leeyahay qurumahow la reereeya dadkiisa oo haddana rabbiga ammaana qurumahoo dhammow dadkoo dhammuna ha ammaano isaga oo haddana isaayos wuxuu leeyahay waxaa jiri doona xididkii yesay iyo kan u kacaya inuu u taliyo quruumaha isagayna quruumuhu wax ku rajayn doonaan ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan idinkoo rumaysan si rajadiinnu ugu badato xoogga ruuxa quduuska ah bawlos si dhiiranaan ah ayuu wax ku qoray oo aniga qudhayduna waxaan idin hubaa walaalayaalow inuu wanaag idinka buuxo oo laydinka buuxiyey aqoon oo dhan oo aad kartaan inaad iswaanisaan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiiranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xusuusiyo nimcadii xagga ilaah layga siiyey aawadeed inaan dadka aan yuhuudda ahayn u noqdo mididiinkii ciise masiix anigoo shuqulka wadaadnimada u qabanaya injiilka ilaah in sadaqada dadka aan yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska ah haddaba xagga ciise masiix waxaan leeyahay wax aan ku faano waana wax ku saabsan ilaah waayo kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane dadka aan yuhuudda ahayn addeeciddooda aawadeed oo uu igaga dhex shaqeeyey hadal iyo camal oo uu ku sameeyey xoogga calaamooyinka iyo yaababka iyo xoogga ruuxa quduuska ah oo sidaasaan injiilka masiixa ugu wada wacdiyey yeruusaalem iyo hareeraheeda iyo ilaa ilurikon sidaasaan u hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan masiixa awil lagu magacaabin si aanan ugu duldhisin aasaaska ninka la dhigay laakiinse sida qoran waxaa arki doona kuwo aan warkiisu u iman kuwii aan maqlinuna waa garan doonaan wixii bawlos ku talo jiray sidaas daraaddeed marar badan baa layga hor joogsaday imaatinkii aan idin iman lahaa laakiinse haatan anigoo aan meelaha kan meel dambe ku lahayn oo idiin boholyoobayey sannado badan inaan idin imaado markaan isbaaniya tago waxaan rajaynayaa inaan socdaalkayga idinku arko oo idinna aad halkaas iga ambabixisaan markaan cabbaar idinku raaxaysto dabadeed laakiinse haatan waxaan aadayaa yeruusaalem inaan u adeego quduusiinta waayo dadka makedoniya iyo akaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta yeruusaalem joogta way jeclaysteen waana ku waajib inay sameeyaan waayo dadka aan yuhuudda ahayn hadday noqdeen kuwa ka qayb galay waxyaalahooda ruuxa dee markaas waxaa ku waajib ah iyaga inay ugu adeegaan waxyaalaha jidhka sidaas daraaddeed markaan tan dhammeeyo oo aan iyaga midhahan ku hubsado idinkaan idin soo mari doonaa anoo isbaanya u socda oo waxaan ogahay markaan idin imaado inaan ku imaan doono buuxnaanta barakada masiixa walaalayaalow waxaan idinku baryayaa rabbigeenna ciise masiix iyo jacaylka ruuxa inaad igula dadaashaan dukashooyinkiinna markaad ilaah ii baridaan in layga samata bixiyo kuwa caasiyiinta ah oo yuhuudiya jooga iyo in hawshayda aan yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan inaan farxad idinku imaado haddii ilaah doonayo oo aan idinla nasto ilaaha nabaddu ha idinla jiro kulligiin aamiin